bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal duhur fayna ka dhowaada warkaana duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhaba qodobada duhurnimadan warkaana isigidhegi doonta iman baa ku mid ahaa guddiga doorashooyinka dadban oo dooradeen guddoomiye kubeerdere baarlamaanka jaamacadda arabta oo warxa ku saaray doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha galmudug oo kulmo kuwada gaalkaaciya guddiga xuquuqul insaanka oo walaaca ku muujiyay dhallinyararkii hiran somalilan maraykanka oo sheegay in ciidamo soomaaliya ay ku qeyb galeen dagaalkii tigreega dowla deegaanka soomaali galbeed oo digniin culusan diri shakhsiyaad ka sugan deegaanka akhbaaraadka dibadda duhurnabadamabaa ku mid ahaa israa'iil oo markii saddexaad duqayti gaza kuriyadda dhiiskii xabad joojinta haaye waa maalnamaha jamaace wataardan ee kabeeganta lamada balaha toddobaad ee labada kun labaaiyo kowda taasna ma baana qodobada warkaan haninka doorkaroonatan in isdiyaariyayogyo faahfaahsana doorfedhegeystayaal kulan rasmi oo geek iyo weeldhadan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal yamabayo dooradeena mudane muuse geele yuusuf guddoomiyaha kumeeldeerka ee guddiga guddoonkan cusub oo kumeeldeerka ah yamaba usahooliis eta qabanqaabada iyo qabashada guddoonka guddiga qaran ee ee hegow doorashada sidoo kale gudoomiyaha yamaba usadhasay guddi ku kooban shan xubnood iyo gobodow doorashooyinka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo dhiyi doonta maalinta axda ee kabeeganta afarta bili toddobaad ee labada kun labaatiyo kowda gudoomiyihii hore ee gudoomiyihii hore maxamed xasan ciroy amaba si rasmi usah madalaha shirka in isku casilay xilkii hore usocoona ka wareejiyay gudoomiyaha kumeeldeerka ee cusuba gudoomiyaha baarlamaanka carabta mudane caadil beno cabdiraxmaan cali casuumi yamiba usaxadhawaayay go-aankii iyo hasaareen golaha wadatashiga qaran ee ka saabsanayay jadwalka doorashooyinka gudoomiyaha yamiba usabogaadiyey sida madaxda soomaaliyeed iyo muujiyan mas-uuliyadda wadareed si horelanka dhaqaaq us-oon intaasu sekadari in baarlamaanka carabta garab surinjinga soomaaliya si lanhoojiya xasiloonida iyo horumarka dalka soomaaliya gudoomiye alcasuumi yamiba usabaaqay in usan ka baaqay wadamada carabta iyo beela caalamka iniyo taageeran soomaaliya si lankumiri dhali heliisyadii lukudeeri sidoo kalena usyaandhida doorasho daafurana madaxweynaha galmudug iyo wafduusa hogaamiyaw oo sheelay deeriye magaalada gaalakaciyo yamiba bilaawena kulamaha lanku hadalow ah xaalada ammaan ee gobolka mudug oo maalmoogi laha dhaafay ciidan xumaadi qoorqoor yamiba usa la kulamo doona geeka odayaalka dhaqanka iyo qeybaha shal duwan ee bulshada waan miba usa sheegay in dhowaana iyo qaado doonaan howlgal kuldhan ee ururka al-shabaaba waanaba usa la kuwaday in sidoo kale usa booqasho kaseeda deegaanka wisile ee dhowaan iyo dadbadan oo dad badan ka dhamideen kureed markii al-shabaab iyo kaqaadi ay ka qaadeen weerar culus balse ciidanka iyo dadka deegaanka iyo lankugu guuleysadan in deegaanka laku qabsada boqolaal ku mid ee ciidanka galmudug imibayo deegaankaasi diirana hadda waan mibayo sheegan in guud ahaan gobolka mudug laku saari doono ururka al-shabaaba guddiga xuquuqul insaanka deegaanada somalilan yamibayo ku hadaleen data iniskajara balaan iyo migala oo gudaha somalilan lakahiri kureed markii maalmaha xuriyada iyo anka dabaal degeen calanka soomaaliya dadkaas oo xabsiyada la dhikiyay yamiba iniskajarana balaan iyo migala oo badan dhalinyara waanmibayo sheegana in guddiga xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyin culus iyo wajahayaan dhalinyaradaas guddiga yamiba usa sheegay in soddon shan bilaamood oo ku hiranyin xabsiyada somalilan xaanaasoyo sheegan iniyo kuhunyinga tallaabada iyo qaadeen booliska ooyo hirhireen dhallinyaradaasi oo dabaaldegaasi dowladda maraykanka ee sheegtay in askar ka tirsan ciidanka soomaaliya iyo dartii eritrea iyo gudaha galan etoobiya taasoo horey in beenidaya xukuumadda federaalk soomaaliya ilaahna umar oyo oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka yemenbaa weydiiday robert godig oo ee siihayaha ku-xigeenka xogayaha waaxda arrimaha africa ee maraykanka yemenba oo ka jara kuluglaanshaha la sheegay in ciiwala ku jara kululaanshaha la sheegay in ciidamo soomaaliya iyo ka dagaalameen tigreega goodeka yamiba su-aalaasay sunka jawaabay yamiba usa eray mayba una ku warqabnay in ciidamo soomaaliya iyo ruugan etoobiya laakiin hadda ma xaqiijiyo korna iniyo dagaala iyo ku qeyb qaadan iyo in kale balse mayba una xaqiijiyaana inay arrintaasi jarta ilhan umar yamiba markaliya weydiiday goodhi ka sababtayo ciidamada soomaaliya ruugan etoobiya waar mayba kugu jawaabay mayba rumaysanaa inayo ciidamadaas iin haano soomaaliya tababaranka dartii eriteria kureetay liis dhexmaray lamada dowladood warbixino dhowaaniyaha kubadii hay-adda xuquuqda aadanaha qaabilsan qaramada midoobey yamiba laka sheegaya in ciidamo ku socda soomaaliya iyo oo tababara ka qaadaya saldhig militariyakiala eriteria iyo suurta suurtagal oo suuragal eta inay ku qeyb qaadeen dagaalka ku socda gobolka tigreeg ee wagooyiga etoobiya qaramada midoobey bay sheegtay inay soo hasaaro doonaan warar sheegow in ciidamada soomaaliya laka aragay magaalada qadiimiga ee aksom ee tigreega iyada oona lakaona ku barbar dagaalameen ciidamada eriteria dhanka kale ah xukuumadda dowla deegaanka soomaalida dalka etoobiya ayay sheegtay inayni dulqaada doono shakhsiyaad sida la sheegay sidayo sheegtay inayo gacanhaati hayaan ururka t b l f oo hadda muuqda inuu sahrogaal celiyay kureed markii iyo toddobaad kun qobsadeen magaalada makale kulonyo weeladan golaha fulinta dowla deegaanka ousa shir gudoomiyay madaxweyne mustafa maxamed cumar agajar yomibaaha laka sheegay in ururka t b l f usa sanado badan usa dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha iyo bulshada usa kaxaya soomaalida etoobiya wasiirka warfaafinta ee deegaanka cali badal maxamed oo b b c da warmaaya mabuse sheegay in markasta iyo jeelinga nilanduugna taariikhda iyo hamareen shacabsho waana mayba una muujana in t b l f in urur dhibaato injeysadii shacabka soomaaliyeed soomaalida yari oo dhankeena iyo ku eeyan urur dambiilyaal ah yari wasiirka oo waraysi siiyaaye laanta af soomaaliga ee b b c da marwal ku weydiiyey walaaca iyo ku qaban jiritaanka dad taageersan t b l f oo ka sugan gudaha deegaanka yamiba wasiirka wasiire cali bedel usug sheegay in arintun haddiiya marahayta digniin oo bese haddiiyo kasii socdanaye markaas sharciga la horsheeno doona miro dhegeystayaal warkaasi sukuradardamba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka diyaarad dagaal oo israa'iil lataya duqeymaha dhinaga irka ay raabta oo jimaadaha ay ku jeysatay goobkayaala marinka kaza oo maalmoogan kooxda isku caabinta reer falastiin reer falastiin ee xamaas laka sheegay inayo markaas miilasku wadeen abaabul diyaaradaha dagaalka ee i d f ta yamibaya duqeyno goob laka tilmaamay inay leelaha ku saaro hubka oo lan isticmaalay jari baarista iyo baarista iyo baarista iyo hasaaro ku hubka iyo leeyin xamaasa duqeymahaas yamaiyo kumid hayayamayba kooyana kureed markii laxak warmay in xamaasa dhansha israa'iil iyo indireen buufana lolooba ogow oo walgubawa xamaas weli walwar emah ku saarna duqeymahaas duqeymahaas cusub oo ciidamada israa'iil la beegsadeen dadka reer falastiina laku bilaabo tobankii ilaa labaataiyo kowdii maarsa israa'iil yamaba duqeymo dhinaga irka ahye ka qaaday marinka kaza miilaas oyo ka dhimadan inkayaraan laba boqol siyeeti sagaal oo reer falastiine meelo gantaalada xamaas iyo gentiiyo ka dhimadan tumi saddex qof oo yahuud ah guud ahaan dhegeystayaal mayba antaha ka gebagabeynay warkii duhurna ma aysin kula dareertan idaacadda raadiyo baydhaba anoo maxamed bare hasiin saari waan isiin dareersiyaaya dhanka farsamo mayba in fadhiyay ibra ee saaxiibkay injineer berow intii warkun warlamada inuu kulamana mayba siin ku tabaan sidaas iyo ammaana allah